أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dowladda riddada imaaraadka carabta ayaa si qorsoodiyaha soomaaliya u keentay qalab militari iyadoo wakiil ka ah maamulka sahayuuniyadda yahuudda weerar khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay gobolka mandheere ee ka hor jira gumaysiga kufaarta kenya xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay duqayn diyaaradaha saliibiyiinta la beegsadeen dad shacab ah oo qayb ka ahaa kalluumaysatada deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada ayaa qiray in mujaahidiintu ay kaabiga ku hayaan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya maamul goboleedka shaaduladirirka ah ee somalilan ayaa sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay fashilantay islamarkaana ay kansaleen wadahadalladii u socday waxaa sii kordhaya siyaasiyiinta murtadiinta ee ka qeyla dhaaminaya qabashada mujaahidiinta ee degmada aadan iyo baale ee wilaayada shabeellaha dhexe kulan dowladdiina habarbar socotay ayaa loo soo gebagabeeyey ducaadii degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga gedo
عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatan iyagoo fidsanna dowladda riddada imaaraadka carabta ayaa si qarsoodiyaha soomaaliya u keentay qalab militari iyadoo wakiil ka ah maamulka sahayuuniyadda yahuudda warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba warar soo baxaya ayaa sheegaya in dowladda riddada imaaraadka carabtu ay nidaam raadaar casri ah oo laga keenay dhulka yahuudda ay si qarsoodi ah ugu rakibtay deegaan ka tirsan dhulka uu ka hirmiyo maamulka riddada ee isku magacaabay puntland sida wararku ay tibaaxayaan raadaarkan ayaa la dhigay xarunta ciidamada badda puntland oo ku dhow saldhigga diyaaradaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaasoo imaaraadka carabta uu horeyba u maamulayay islamarkaana oo uu tababarya qalabeynba siiyo ciidamada b m b f nidaamkan oo loogu talagalay la socodka dhaqdhaqaaqa diyaaradaha gantaalada maraakiibta iyo weliba diyaaradaha aan duleha lahayn iyo sidoo kale in uu ka jawaabo ama uu weeraro bartilmaameedyada laga soo gano madaafiicda tallaabadan oo ay shaaciyeen khubaro militari islamarkaana lagu faafiyey open source intelligence ayaa dhalisay su-aalo ku saabsan ujeeddada dhabta ah ee imaaraadka ka leeyahay dhaqdhaqaaqan militari ee cusub xilli diiradda caalamku ay saaran tahay geeska afrika arrintan ayaa imaanaysa iyadoo laga cabsi qabo in geeska afrika uu isu bedelo goob lagu hardamo istaraatiijiyad ahaan gaar ahaan marka la eego doorka sii kordhaya ee imaaraadka carabta uu ka ciyaarayo gudaha soomaaliya weerar khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya oo ka dhacay gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxay qarxyo la beegsadeen koranyo kufaarta kenya ah oo ka baxay deegaanka cumar jilac oo kana sii jeeday magaalada mandheera qaraxyada ayaa lagu burburiyey gaari kooyal ah sidoo kale waxay waxyeelo xoogan soo gaatay gaari mutabiish ah sidoo kale waxaa bakti iyo dhaawac ku noqday askartii kufaarta kenya ee labadaasi gaari la socday waxaana goobta baktiyada iyo dhaawacyada ka daabashay diyaarad helikobtar ah xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay duqayn diyaaradaha saliibiyiinta la beegsadeen dad shacab ah oo qayb ka ahaa kalluumaysatada deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose xasan cabdiraxmaan abuu xasaan ayaa inoo faahfaahinaya diyaaradaha dagaalka dowladda maraykanka ayaa duqeyn wuxuushinimo ah ka geystay qeybo ka mid a gobolka shabeellada hoose halkaas oo ay ku beegsadeen dad shacab ah oo ahaa kalluumaysato ka jallaabata xeebaha soomaaliya duqeyntan ayaa ka dhacday xeebaha deegaanka buulaay oo hoostaga maryan gubaay oo u dhexeysa magaalooyinka baraawe iyo buulamareer ee gobolka shabeellada hoose waxayna diyaaradaha maraykanka ay beegsadeen doonyo ay saarnaayeen kalluumaysato soomaaliyeed inta haatan la xaqiijiyey duqeymaha maraykanku ay fuliyeen waxaa lagu dilay siddeed ruux oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen laba iyo toban kale waxaana weli jira dad nolol iyo geeri midna aan lagu haynin kuwaasoo loo badinaya inay ku dhinteen gudaha badda shariif cali oo ka mida nabadoonnada dadka uu maraykanku laayay ayaan kula xiriirnay qadka taleefanka wuxuuna ka warbixiyey sida ay u dhacday duqeynta iyo khasaaraha ka dhashay say u gaareen waa si wax laga sheekayn karaa maaha dadkii oo dhama wada gudtay intii kato oo carruurtoodii oo markii loo soo sheegay kala cararay oo buurka wada galay al'aanka qaarkood ay miyir daboorsan yihiin cadaab uu ilaahay samaystay qof biniaadami uu dadkan ku lid waa gartay hadda wax la sheegi karo wax laga sheekayn kara male badii lama geli karo dadkaan awal darsikooda baday kala soo bixi jireen sabaqii ay falay dhigteen wax soo baaraya ma laha waa laga wada cabsanaa diyaaradda alaanka weli waa wareegaysaa waa afara hawada ku jirta sidoo kale ehelada qaar xubno ka mida qoysaskooda ay ka mid ahaayeen dadka uu maraykan ku laayay ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga alfurqaan iyagoo tilmaamay sida ay wax u dhaceen ani axmed maxamed cali a la yidhaahdaa bulgaariya joogaa waxay wax u dhaceen iyomasir oo burburaan hadduu ilaahay imaayo xilkaas waa nolosheedahay sil rag ah waxa adiga waxa waxay nagu dhacay soo soo kala kala sheegi kara maahniyo badda dhexeeda anagoo saarana doontii badda dhexeeda diyaarada intameey hud kasanaasis waxa hadduu ilaahay imaa anaka dagaal kuma jirno dood kuma jirno dhul kuma jirno saxarkaasa ka qaraadanaa badda saxarka ka qaraadanaha aanu ku haystaa bis wax kaleeto aanu ku haysto ma jirto anigu wax aan hadduu ilaahay idmaayo oo dum yahay aan sameeyna ma jirtaa marka kaa agtiga aanu ku haystaa anuga maxay duqayd ku dhacday waa shabaab waa sabab maya maya maya maya maya xayaadaa joognaa wax al-shabaabaa jooga ma jiraan xayaataasaa joognaa anuka meel oo maqsaa oo kalluumaysato ee joogto waaye wax lala joogaa ma jirin waa warshahad waxkay nagu dhacaaleyna diyaarada iska hugmaysaa maqalnay huggiga bakawada hadnaba ninkaas asagoo doonta markaa ay saaran yihiin jubland u siiyey waa dhimatay waa dhintaan sideed ufoogo dhimisha ahele waa la keeni qaarna weli waa la layahay diyaaradaha maraykanka ayaa duqaymo cadowtooyo ka fuliya gudaha soomaaliya iyagoo si ulakaca u beegsada dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan arrinta la yaab kale waxay tahay in mar kasta oo uu laayo dad maati ah inuu ku tilmaamo inay yihiin xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ra-iisul wasaarihii hore ee kooxa ridada ayaa qiray in mujaahidiintu ay kaabiga ku hayaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman mursad cabdi faarax shirdoon oo ra-iisul wasaare ka soo noqday kooxda ridada soomaaliya sidoo kalena hadda ah musharax isu soo taagay xilka madaxweynaha dowladda ridada ayaa walaac daran ka muujiyey taqadumka mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe murtadkan ayaa sheegay in ciidamada mujaahidiintu ay kaabiga ku hayaan magaalo madaxda dalka ee muqdisho difaacyadii ciidanka ridada ee caasimadana ay noqdeen degmada afgooye iyo waddada muqdisho soo gasha ee ka timaada dhanka degmada balcad maanta waxaa difaac looga jira labada kontarool oo xamar waa markaan kuwar iska gaa caafimaad xor ah iska gaa caafimaad dowladdu bixiso waxbarasho firii ah iyo midnimad iyo waxaasoo dhan iska daayay waxa weeye difaaceenna koowaad wuxuu yaallaa meel balcad ka sokaysa kanna wuxuu yaallaa afgooyi wuxuu meeshuu marayba waan garanaynaa hadalkan ka soo yeeray ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda ridada soomaaliya murtad cabdi faarax shirdoon ayaa kusoo beegmaya xilli siyaasiyiinta murtadiinta iyo gaalada caalamka ee walaacaad u daran ka muujinayaan howlgallada culus ee ciidamada mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka hiiraan shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo banaadir maamul goboleedka shaadolo dirirka ah ee somalilan ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay fashilantay islamarkaana ay kansaleen wadahadaladii u socday faafahinta warkaasi waxaa markale inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abushiiba maamulka dabadhilafka ee somalilan ayaa si weyn u cambaareeyey islamarkaana daandaansi siyaasadeed iyo xadgudubba bareer ah ku tilmaamay safarkii ra-iisul wasaaraha kooxda ridada uu ku tagay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool xamse cabdi bare oo magaalada laascaanood kaga dhawaaqay in maamul goboleed ay u aqoonsadeen ee s c khaatamo wax loogu yeero ayaa waxaa arrintaasi si weyn uga carooday maamulka ridada somalilan waxaana ay ku tilmaameen mid lagu hurinayo colaad horle warmurtiyeed ka soo baxay kulan uu yeeshay golaha wasiirada maamulka jaaladirirka somalilan oo arrimahan looga hadlayay ayaa lagu sheegay in aanay jirin wax wadahadal ah oo la xiriira sii deynta maxaabiis oo ay la yeesheen villa soomaaliya murtid xamse cabdi bare ayaa in ka badan labaatan maxbuus oo lagu sheegay inay ka mid yihiin kuwii lagu qabtay dagaalkii ka dhacay laascaanood kala wareegay maamulka ridada ee lagu magacaabo s c khaatamo isagoo ka dejiyey magaalada muqdisho si xuriyadoodii dib loogu soo celiyo maamulka gaalraaca ee somalilan ayaa si adag uga hor yimid tallaabadan waxaanay ka dhawaajeen inay u arkaan mid lagu qarinayo fashilka dul hoganaya kooxda erdada soomaaliya ee garwadaanka uu ka yahay murtad xasan gurgurte golaha wasiirada ee shahadar dirirka ee somalilan waxaa kale oo ay sheegeen in gebi ahaanba ay qaadaceen oo ay joojiyeen wadahadaladii ay la yeelan jireen kooxda villa soomaaliya waxaanu wasiirka warfaafinta maamulka ardada somalilan murtadka lagu magacaabo axmed yaasiin sheekh oo arrimahan ka hadlaya uu yidhi qodobka koowaad ee ka soo baxay shirka golaha jamhuuriyadda somalilan dowladda soomaaliya waxa ay si buuxda uga leexatay jidkii nabadda iyo wadahadalka dowladda soomaaliya waxa ay si cad uga baxday dariiqii nabadda nabad ku wadahadalka ku wada noolaanshaha iyo wadahadalka iyada oo imaatinka ra'iisul wasaaraha soomaaliya ee laas caanood uu yahay xadgudub badheedh ah oo ka dhan ah madax bannaanida dhuleed ee jamhuuriyadda somalilan tallaabadaasi waxay ahayd daandaansi siyaasadeed iyo hurin colaadeed taas oo si toos ah khatar u gelinaysa xasiloonida gobolka geeska afrika qodobka labaad inaanay jirin wax wadahadal ah oo haba yaraatee ku saabsan sii deyn maxaabiis ah maxaabiista uu ra'iisul wasaaraha soomaaliya geeyey magaalada muqdisho ma aha maxaabiis dagaal xukuumadda somalilan waxay u aragtaa tallaabadaas inay ahayd mid lagu qarinayo fashilka siyaasiga ah ee haysta dowladda soomaaliya maadaama ay dowladda soomaaliya si joogto ah ugu kacday xadgudubyo ka dhan ah jamhuuriyadda somalilan iyo mabaadi'da wadahadaladii hore u dhex maray labada dal golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan waxa ay go'aamiyeen in laga baxo wadahadaladii lagula jiray soomaaliya khilaafka ka dhex caloosan maamulada ridada ayaa cirkaa isku sii shareeraya marbaa markaa ka dambaysa iyadoo sidoo kalena maamulada garowe iyo kismaayo ay ganafka ku dhufteen gogol uu fidiyey murtad gurgurte kadib markii cadaadis xoogani uu kaga yimid waxa loogu yeero beesha caalamka waxaa sii kordhaya siyaasiyiinta murtadiinta ee ka qeyla dhaaminaya qabashada mujaahidiinta ee degmada aadan yabaale ee wilaayada shabeellaha dhexe cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinaya murtad cali jeyte cismaan oo ka mid ah saraakiishii murtadiinta ee hogaaminaysay dullaankii murtadiinta saddex sano ka hor kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa ka qayladhaamiyey in mujaahidiintu ay dib u qabsadeen degmada aadan yabaal ee shabeellada dhexe wuxuu sidoo kale qiray murtadkan in maleeshiyaadka ridadaha ay ku jabeen dagaaladii maalmahan ka dhacayay deegaanka abuurey ee wilaayada hiiraan isagoona sheegay in deegaankaasi ay mujaahidiintu la wareegeen horaankaaga hadlo waxaan ku idhi in aan hal tillaabo dib u qaadin laba tilaabo hore uma qaado aadan yabaal meelaha la qabsaday oo shabaabku qabsaday hadda aboorey oo kaleba ayay ka mid tahay way ka weyntaho waa degmo waa runtaaha laakiin dee yacni guushu maalin walba gacantaada kuma jirto aduu hadda ma is leedahay taliyii xoogga meel uu joogo iyo saraakiisha ka hoosaysa in ciyaar ciyaar looga baxa ma u malaynaysaa maya ma looga baxin waa lagu dagaalamay xoogaa loogu dagaalamay dabcan dee khiyaamooyinay suubiyeen ay dhoonow wakhtiga la galay meeshana waa habeen saan qiyaasayo tan iyo markii mujaahidiintu ay la wareegeen magaalooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan ayaa waxaa aad isku soo tarayay qayladhaanta ka imaanaysa saraakiisha iyo madaxda murtadiinta ee ku aadan howlgallada mujaahidiinta dhowaan ayay ahayd markii mujaahidiintu ay la wareegeen degmada aadan yabaal halkaas oo muddo saddex sano ah ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka ridada kulan dowro barbar socotay ayaa loo soo gabagabeeyey duucaadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga gadarood markaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cazaam carafaata waxa uu ahaa kulan ballaaran ay barbar socotay dowra la qabtay ducaadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga heegado kaas uu qabtay maktabka dhexe dacwad ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana lagu soo gabagabeeyey degmada ceelcadde iyadoona ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka socotay maktabka dhexe dacwad ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta wilaayada gado culimo ugaasyo abwaano iyo marti sharaf kale ugu horey mid ka mid a ducaadda loo soo gebagabeeyey dowladda ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ka soo baxay waxyaabaha shirka ka soo baxay ee la gidgidiyey la faa'iidaystay in badan juhdi lagu bixiyey waxaa ka mid ah fannul ilqaa habka dadka wax loo fahansiiyo hab aan ku celin u baahnayn oo qofka degdeg uu wax ku fahmi kara ayaa tamarkii looga tashanayay masiirka dacwada waxaa kaloo laga faa'iiday al asmaa waalaxkaam waa laba magac oo murakab ah qofka magaca uu qaadanayo iyo xukunka ka dhalanayo waxyaabaha la daraaseeyey waxaa ka mid ahaa maharaatu tacliim barnaamijkaasi in badan baa la gidgidiyey waxaa ka soo baxay mu'tamarka isaga ah canuga shan bilood in wax lagu fahansiin kara ayadoosan khilaaf ka jirin ayaa dowradii ka soo baxday lagana faa'iidey waxyaabaha laga faa'iidey waxaa ka mid ahaa turuqu tadriis oo ayada farac ka noqonaya sidoo kale waxaa goobta ka hadlay nabadoon maxamed nuur xirsi oo ah nabadoonka guud ee beesha reer waasharmaake dowladda soo socotay muddada maantana ikhtisaamkeedii iyo gabagabadeedii aan u joogno lana rabo in lagu horumariyo guud ahaan dacwada muslimka ama gobolka aan joogno in lagu horumariyo la rabo waa soo dhowaynaynaa waan cayidnay waxaan idinku garab taaganahay oo aan idinku garab taaganahay oo hiil iyo hoob aan idinku garab taaganahay inaad dadka gaarsiisaan dacwada intay socotay munaasabada gabagabada kulanka iyo dowladda loo qabtay ducaadda degmooyinka iyo deegaanada walaayada gedo ayaa waxaa halkaasi tixgabaya kasoo jeediyey abwaan maxamed weli oo ka mid ah waxgaradka degmada ceelcadde anoo haddana u leexanahaya in yar dagaalka hadda socda horyaan halaag baa ku dhacay waana la hubaay handeg iyo waxay u raqameen waa halaan jirin imbiriirsi iyo oohin bay wada hagoogteen hoog baa ku dhacay waayadii haadda loo waray waraabuhu hamuugooyo hilib ka noolay handaq bay ka daateen raggii howrifta lahaay hareeraha markii laga maro la isku heedaamay waatay hubsheeyeen sidii haadda oo kale waatay hubsheeyeen sidii haadda oo kale waatii hubkii laga dhigo heerka laga daaji nimankii hadda iyo mawdku wada hawsar lagu laayay laga harin mahayo haddaa heega loo yahay iba waxaan u leenahay inaan diintaa hananahay iba waxaan u leenahay
ugu dambayntii waxaa madasha munaasabada ka hadlay waaliga wilaayadii islaamiga ee gado sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyay dardaarano kala duwan odayaasha dhaqanka halkan fadhiyo iyo culummada dhammaan waxaanu leeyahay nimayow meel lagu kala hara ma jirto waxaa loo baahanya marka culummadu inay guntiga dhiisha isaga dhigaan odayaasha dhaqanka sidaasoo kale nin weliba hadduu u istaago maanta dacwadan inay hergasho oo nin weliba gurigiisa uu ku tadbiiqiyo way hergelaysaa insha allahu tacaala waxaanu dhihi lahaa marka tadbiiqa nala ka helo waxaanu leenahay odayaalka dhaqankow waxaan leeyahay culamoy waxaan leeyahay waxgaradow waxaan leeyahay abwaanow qadiyadda ayadaa nin weliba gurigaaga shaqada laga bilaabo ehelkeenna marka inaan badbaadinno waa waajibaadna maktabka dhexe ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinka dambe wada kulamada ay dowlaadka uu qabanayo ducaadda ay degmooyinka wilaayaadka islaamiga iyadoona kormeer ku marayo goobaha waxbarashada ee madaarista qur-aanka kariimka ee ku yaala wilaayaadka mahadsanid casdaama warkii duhurnimo ee maantana dhegeystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh